horta walaale waxaa isweydiin mudan waxa weeyaan ma aragtay mucaarad yani ama ama ama ama kukiyo ah ama kalanjiin ah ama jalwo ah oo xamar ku leh xarun ku leh oo dawladda kenya micnaha kasoo horjeedo oo micnaha halkaa ku shirayo yani ma jiro laakiin ta waxaa la helayaa waa dhinaca kale markaa fiis waxa la helayaa mucaarad soomaaliyeed oo micnaha waxa weeye nairobi imaanayo oo nairobi ku shirayo oo ku abaabulayo oo micnaha uu kutiti wadanka micnaha waxa weye halkaas ka ka yani yani ka ka hadlayo arkiisa marka walaal waxa weeyaan khaliijka waad arkaysa wadamada yani soomaaliya waxay noqotay meel wadan kasta oo micnaha yani waxa weye runtii oo dalo kale uu maamusho u baarta khaliijki baa baaranaya waxaa maraykankaa baaranaya wadamadii jiiraankaa baaranaya ayaa ayaa baaranaya mna soomaaliya baaranaya marta haddii marka adiga afka lagu qabtay oo indhaha lagu qabtay oo dhagaha lagu qabtay yaad eedeysaa qofkaad eedeysa waa kee waa su-aasha runta isweydiina yaad eedeysaa war adduunkan waxaa jira qaanuun baa jira adduunka laba qaanuun baa jira waxa waxaa loo yaqaana international law wax laa jira iyo jungle of law wax laga jira yani qaanuunka caalamiga waxa weeye waa qaanuunka adduunku dhigtay adduunka kukala ku kala badbaado war maraykanka wadan godbalad ah ayaa wuxuu ka sheeganayaa wadanka la raashiya uu leeyahay electionka uu faragelinayaa waxa waye china uu ka sheeganayaa war adduunyadan in la isbaarto waa wax yani caadiga jiro weyaan haddii marka inaad baarista maalin kasta waa baarna aad tirahdid oo afka micnaa adiga lagu baaranayo o lagu maamulinayo oo wax kasta lagaa sameynaya afkii dhegaha adiga aad ilaahay ku qabtay yaa idaad idaad eedaysa waa kee yaad eedaysa marka cidaad eedaysa waa kee marka waa kenya danaheeda ay wadataa danteeday ilaashanaysaa danta ummaddeeday ilaashanaysaa yani waxa weeyaan maxaa dantaada uqabsatay cid oran karta ma laha marka haddaadan hadlaynin oo micnaha dantaada aadan eeganaynin soomaaliya waxay ku dacwoon kartaa africa african union soomaaliya waxay ku dacwoon kartaa un un security council platformyo fara badan somalia ka dacwoon kartaa jira ma dacwoonayso wax dacwona ma aha halkaasay ku fadhidaa waa sawar ay leedahay intaa laga safiirka soomaaliya ufadh waxa weye inta heerka inta inay gaarto maxaa keeni barta waata safiirka soomaaliya ee u fadhiya qaramada midoobay uu dhowaan sheegay in ay ku dacweyn doonaan qaramada midoobey haddii aysan faragelinta ka joojinin kenya soomaaliya marka laakiin haddii aan aan u guda galno arrinta xiriirka labada wadan waatan maalmahan labada wadanba xiriirkooda uu uu xumaa kenya iyo soomaaliya labada dhinac ay isku eedeeyeen in midba midka kale uu arrimaha wadankiisa uu soo farageliyey xiisada ka taagan xadkana waataan hadda la socono oo marka arrimahaas oo dhan xaggee looga socdaa xiriirka labada wadan maadaama laba wadan oo diris ah ay yihiin waxa weeyaan xiriirka wadan waxa weye waa wadan dantiisa ilaashanayo danta dantiisa garanayo waxa uu rabana soomaaliya ka raba ogsoon waxa soomaaliya uu dantu kaleeya garanayo iyo wadan aan danihiisa ogeyn oo jifa u hurdo wey waxa waxa wada hadlaya waa gartay marka madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha kenya dhowr jeer oo hore ayay wada hadleen xitaa waatii abiy axmed uu sanadkii hore uu labadooda wada hadashiyey marka weli miyaysan isfahmin labada dhinac walaal fahamka mesha jiraa maxay tahay waxa weeyaan dadka soomaalida waxay garan layihiin danahooda ay garan layihiin waxay garan laayihiin waxa weeye waxa ay rabaan ayaa la garan laayahay mucaaradkii soomaalida ayaa soo baxaya kenya ku shiraya marka dadka soomaaliyeed dhibka ayuu ka taagan yahay dawladaha waxba yaan la eedin waxa weeyaan dadka soomaaliyeed ayaa wax dalkooda u turaynin dadka soomaaliyeed waxa weeyaan ayaan xad lahayn siyaasad siyaasadda soomaaliyeed waxa weeye qaanuun qabana ayna jirin taa marka waxay keentay marka wadan kasta oo dunida ku nool soomaaliya inuu maamusho gaarto haddii kenya danaheeda ay ka fiirsanayso soomaaliya soomaaliyana maxaa u dan ah marka danta soomaalida waa inay maana dadka dadka waxaweye xukuumadda soomaalida loo baahan yahay inay la timaado waxa soomaaliya dan u ah ilaa hadda wax dan ah ilaa hadda wax dantooday garan layihiin laakiin kenyaanku way garanaya danta ay soomaaliya ka leeyihin waa garanayaan ilaa midkaan kale dantiisa u garto waxa uu doonaya u garto arrintaanay ku soconaysaa